dhammaan wasaarada oo dhanna waxaa loo diray inay ugu yaraan muddo shan maalin gudahooda ay kusoo gudbiyaan waxqabadkaas oo dhan haddii laha ilaali runtii waxaa kaloo laga hadlay arrimaha siyaasadda ee galmudug waxaa laga hadlay waftigii shalay soo gaaray deegaanada galmudug iyo waxqabadkoodii runtii si aada loogu farxay runtii waxaan rajaynaynaa arrimahaas oo dhan inuu ku dhammaan doonaa xasilooni iyo nidaam wanaagsan in si deganaana xaaladda ay kusoo koomi doonto ayadoo shaqooyinkii loogu talagalo hadda dhan sidii loogu talagalay ay u socdaan dhammaan soo jeedinta wasiirada iyo waxqabadkii oo dhanna waxaa la isla qaatay in si degan loo dejiyo insha allah si fiicanna loo qaadan doono dhammaan loona xallin doono dhammaan wixii fikir ama afkaar kala duwanaan jirta oo ku saabsan